dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimeeraad ee haysanahay qodobada saaka wararkan aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah haweenka magaalada jowhar ku iibiya cawska oo dalbaday in shaqo abuur cusub loo sameeyo howlgal lagu banaynayo guryaha wadooyinka soo galay oo laga bilaabay bardaale tababar ku saabsan badqabka maxaabiista oo lagu qabtay magaalada kismaayo sar u kac ku yimid qiimaha raashiinka suuqyada magaalada beledweyne wararka dibadda waxaad ku dhagaysan doontaan daadad laga cabsi qabo in ay ka dhacaan britain iyo madaxweyne ku-xigeenka kenya oo xilkii laga qaaday
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan magacaygu abdaxsiis xasan mucalin waana subaxnimo arbacaha taariikhda waxay ku beegan tahay sagaalka bisha oktoobar sanadka labada kun afar labaatanka markaana warkeenii oo fidsan haweenka magaalada jowhar ku iibiya cawska ayaa dalbaday in shaqo abuur cusub loo sameeyo kadib markii ay sheegeen in wax natiijo ay ka keeni waayeen shaqadan hadda ay ku guda jiraan ee iibinta cawska saare cabdixuseen oo booqotay suuqa lagu yibi cooska ayaa warbixintan inoo diyaarisay haweenka soomaaliyeed ayaa ah kuwa ku shaqeeya daruufo kala duwan si ay u maareeyaan noloshooda iyo midda qoyskaba haween badan oo ku nool magaalada jowhar iyo tuulooyinka u dhow ayaa ka shaqaysta iibinta cooska waxa ayna ii sheegeen in ay kasoo maraan dhibaatooyin badan islamarkaana dhaawac kasoo gaaro xiliyada ay ku guda jiraan guritaanka cooska haweenka ayaa ii sheegay in aysan ka helin lacago ku filan noloshooda iibinta cooska islamarkaana u baahan yihiin in laga garab qabto loona sameeyo fursado shaqo abuur oo ay kaga maarmi karaan iibinta cooskan warkuy cabdi meesha aniitii aan coosaa soo gurnaay suuqaan coos ka eegnaay yaay afar iyo labaatan saac oo iska fadhinay maalmaa barkeeda waa xareynaa cooska wax naga gadanaya ma leh waxaan u baahnaay inaad coos leeda soo taageertiin oo u timaadiin oo wax siisiin yaahe waa iskarafaasannahay anaga coosaan gurnaay waxaan kaloon ka shaqayna coosa daawaan jibaalaan daweynaay jibaalkii markaan dhawnanay saas lacag waa kuseelina cooskiina maalmaha keegnan haddaanaa la gadawa waa iska xareynina saas cabadii ilma waa u kuseexina waxum u hayno si degdeg naaga soo gaara silaan coos leewnahay coos baan ku shaqaystahay wax kaloo qabta malaha baay waan haasaay meelaan wax kaysan malaha nimankii waa beeraynu fulowaan unkay wax naga sugowaan ilmaayo caanay nagarawaan ninkii cunuus nagarawaay meelaan wax ka kaysano malahasta tabardarna waan haasaay askaan waxaan keenay duurka hubiga dhexdiisa hirqiisaan kasoo guuray ñacaas lee qabsada bahal lee qabsadaa meel duur oo jaq aan galay shaqadeeni dhan waa buuq shaqadeeni dhan waa coos kale ee buuq shaqa kale ma u qabti baani shaqal nin yeelay malaha coos kale shaqadeyga ah soddon kun afartan kun oo iska hela afartan kun ilmaa iskil bibiyeysta hadda saacan saacadaan tumiyo koob saaca meeshaan fadhiyay ascoos iyaalay ilmiyeedda waxa iigi sugowaan wax meel aa keenna mala cooskeeb iyaal aa bee xataa liidhoonan rufiyaalan iskil gudinay gacanta iskil goynaynay waa iska qalinaay gacanta dhiiggaana baxaayo sidaasaan sii shaqaysnay waxaan ka keenay tuluun banaani waxaan oon soo maraay bijaajo magolkada bijaajo waan soo waaya beerahaan ka soo quraay marka baket waa helaay marka baketna waan soo waaya mininkaan soo aaday beera dhexdoodaan ka soo quraay aan ilmahey wax ku siistaay anana garooan aybo wax wax isiiyo male bugaan iibiyo waa uqoo yar aan dhiibinay haddaan alxamdulilah muku ilmaa daba ii koreen waxba ii qabteen maskaan anigu cooskiian qaadiyo mar waa la helaa marna waa la waynaahay dadka oo badan xoolaadeeda iyo irleyda iyo tiraanacaka ii goyne mar konton ay goyne mar afartan ay goyne mar soddon ay goyne sii ku aragtid leewa nafashay mukaabisi laasan magoo magoo cabad magoo ilmaha ku bixi leewa haddii la waayna cabadas ilmaha ku seexi leewa gaariib wax maka bixi waan dallan ku bixi waane maxaa ilmihii siini waxaan ka jeediyeyna ama ilaahay cooska noo soo reebo oo gacnaa la qabto oo noola oo noola dal yeela aan ku codsanayna waxaan ku sheegayaa cooskan dhibaatayaal badan baan soo marunaa waaye masaakiiman baa iska nahay cooskan wax walba oo soo kulumno siil waa iska arkeynaa gacmaha waa la qabsa waa laga gashanaa asagoo unukoo cooskii gacmaha gashanayna inay mas la kulmeyna dhibaatadaasaan arakana markaa beertaan galno oo aanu leey iga dhig cooskayga bartaan ii tuur beertaan kalaa galayna anaa soo burina beertaana galayna waxaa lii cooskaan daadi cooskaadi cooskiioo adoo arsaq u gasho beerii hunguri u gashay aa lagaa daadsana rafaadkaasa soo dadka dadka dhan muslinkan dhanoo meeshan wada joogo arsaqooda ay soo doonteen cooskan hunguriyay ka doonanuha dadka dad baa soo galaayo oo sii qaadanayo xoolahoosiis ka keeno labaatan iyo shan labaatan aalidhaha wixii oo ilmahayga on gurigooda noqonayna ayaa laysiina habeenkii ibiyo cooska ayaa ah kuwa dhibaato kala duwan kasoo mara guristiisa islamarkaana u baahan in la garab qabto waxaana cooska loo isticmaalaa in xoolaha cunto ahaan loo siiyo iyo qaabab kale mahadsane saara howlgal lagu banaynayo guryaha wadooyinka soo gala ayaa laga bilaabay bardaale cabdifataax axmed macluum ayaa faahfaahinaya maamulka degmada bardaale ayaa burburiyey guryaha uu sheegay in si sharar dare ah looga dhistay hareeraha wadooyinka oo uu maamulka haatan ka wado dhismaha iyo ballaarinta wadooyinkaasi degmada bardaale ayaa waxaa ka socda dhismayaasha wadooyin kuwaasi oo maamulka uu sheegay in la gaarsiin doono dhammaan jididka dhexmara xaafadaha degmada bardaale gudoomiye ku-xigeenada arrimaha bulshada degmada bardaale ayaa bulshada ugu baaqay in ay ka qayb qaataan ololaha dayactirka wadooyinka lagu sameynayo sidoo kalena ay noqdaan kuwa horbooda guud ahaanba horumarinta iyo dib u soo celinta bilicda degmada bardaale geeka waddadii jidkaya suubiyaani duuryaalka jidkaha galena asxabayni ofka degmada haaladii eed anfaydhata dadweynaha may ku codsaan inta degmada xasiloonida ka shaqeeyan nabadi weydiyan dulmagu isku dhaafan nabadada deegaas ool dadma deegow wal nabad kufayle male nabad inka dadaalno fadaan ob ilaahay karaalnagada degmada hata ilaahay may nasiiban kuweelay maxamed isaaq hasan araasi anna may fadaan hob ilaahay karaalnada nabada wedna wal nabad ahayn wal maniinka jar hob ilaahay karaalna nabada ka dadaalaan dadweynahan may ku codsaan in nabadani la qaadan nabada ka shaqayna wal nabad kufayle male nabadanaas nuuguleleri nabad laantee walba madareerow isiina dangmashiinka jarta unen dangmaniinka jarta nabada ka wada shaqaynan hob ilaahay karaalnagada jidkeen si suubsahayn argahayn meel habad kudaraarta jid may ka suubsadow hay-ad ma kuweysa may ku codsaanay dadweynaha in nabadinay daadiyaan dulmuhu ku bahan qabiilku ku bahan ya ku codsadaan dulmo walba ma taraw hob ilahay kalana dulmuhu ku banan wanaag weydiineen wabilaahi tawfiiq waligeyk meyl rayso antaa ku booganay jidkii oo dhismihiis meel fayla maraasi wali dumyaanay meyl rayso olol oo jidka dhatis dadyamadii hore dhisadeen jidkaa ka dhajaranga dumyaani waale meyl rayso dalkan niweli siihayaa gudoomiyaha gobolka ahna gudoomiyaha degmada bardaal maxamed isaaq xasan araase iyo gudoomiye ku-higeenka maamulka maaliyad iyo hogyaha dowladda hoose waliba mayl rayso shaqadaasi faylaninka dhamaatay geeg mayl rayso jidkii dhismihiis meel faylayanin marahay gebagebe inta yaroo hertin insha allah ilaadin shay waliba si faylaninka dhamaas bulshadii reer bardaalna waliba meyl rayson ka baagay dadaalkiiyo haayano waddadiio inyo dhisadaan inyo lama jibaaraan dallaynshiye dhisade walilahaa maylraiskelanka baagay ini hadal badan isku dhaafano howl badan wadooyinka dhismayaashu ay ku socdaan ee degmada bardaale ayaa lagu wadaa in kaalin ballaaran ka qaataan quruxda bilicda isu socodka gaadiidka iyo ganacsiga guud ahaan degmada bardaale tababar ku saabsan badqabka maxaabiista ayaa lagu qabtay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose saare cabdi xuseen ayaa mar kale soo jeedinaysa si kor loogu qaado tayada iyo aqoonta ciidanka asluubta jubbaland ayaa waxaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose lagu qabtay tababar ku saabsan arrimaha maxaabiista furitaanka tababarka waxaa goobjoog ku ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland saraakiil ka socota ciidanka iyo marti sharaf kale cabduqaadir cabdulaahi aadan oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland ayaa ka warbixiyey ujeedka tababarkan dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu taliyaha ciidanka asluubta mudane maxamed caaqib saraakiisha ciidanka asluubta jubbaland shaqaalaha saraakiisha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowladda jubbaland tiimka ka socda unsom runaanta saaka waa inoo farax farxad inaynu halkan u fadhino inaynu ku furayno tababar socon doona saddex cisho oo loo qabanayo saraakiisha ciidanka asluubta iyo qayb ka mida shaqaalaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka gaar ahaan qaybta xabsiyada iyo asluubta oo ku saabsan maareynta cabashooyinka maxaabiista waxaan rajaynayaa in run ahaantii cashiro badan la faa-idi doono saddexda cisho ee meesha la joogo sidaad ka warhaysaan mar walba wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland waxay ku dadaashaa horumarinta iyo tayeynta ciidanka asluubta jubbaland run ahaantii oo dadaal dheer waqti dheer lasoo geliyey ciidankuna run ahaantii laftirkoodu asluub iyo akhlaaq fiican hogaankooda iyagaba muujiyey iyo karti iyo dadaal run ahaantii xoog badan iyagoo nafti hornimo iyo shaqo dheer u haya siday bahda cadaaladda jubbaland uga haqabtir lahaayeen adeegyo run ahaantii muhiim ah oo loo hayo dadka reer jubbaland waxaynu ku baran doonaa saddexda cisho aynu meesha joogno sida maxaabiista cabashooyinkooda loo aqbalo sida loola tacaamulo sababta ah hadafka aan rabna waxaa weeye qofka lasoo xirayo ee xukun maxkamadeed kusoo dhacaya ama uu ku socdo ama uu ku soo dhacay ee la keeno xabsiga in qofkaasi hadafka magaca laydin bixiyana waa ciidanka asluubta qofkaasi in dhaqan celin loo sameeyo qofkaasi laftirkiisa xaq buu leeyahay qofka maxbuuska ah waad ogtihiin shareecadeena islaamku siduu qabo dastuurka soomaaliya iyo kan jubbaland iyo shuruucdeena kalaba qofku wuxuu xaq u leeyahay run ahaantii xuquuq tiro badan iyo waajibaad dushiisa saaran iyo xuquuq tiro badan uu leeyahay jira xuquuqdaas qofka maxbuuska ah qaabkee loola dhaqmayaa cabashooyinkiisa mise waxaa la dhihi un maxbuus baa tahay halkan naga aamus run ahaantii marka inaynu cashiradaas tirada badan halkan ka faa'iidno khibradduna idinka idinku dhex jirtaa run ahaantii laftirkiina ciddii la tacaamulaysa waa idinka maxaabiista idinkaa garanaya run ahaantii cabashooyinkooda garanaya maamulkooda garanaya waxaa la yidhaahdaa un kulamadan oo kale waxaa loogu talagalay in maskaxda waxa weeye lagu dhaqaajiyo tababarkan magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose ugu furmay ciidanka asluubta jubbaland ayaa socon doona muddo saddex maalin ah iyadoona lagu baran doono arrimaha maxaabiista markaan beledweyne sare u kac ayaa ku yimid qiimaha la iibiyo raashiinka suuqyada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa sare u kac laga dareemayaa qiimaha la iibiyo raashiinka noocyadiisa kala duwan ee suuqyada magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan sare ukacana ku yimid qiimaha la iibiyo bariiska baastada burka saliidda ayaa waxaa sababay kadib markay hakad ku yimaadeen gaadiidka keeni jiray raashiinka gudaha magaalada beledweyne qaar ka mid ah ganacsatada kunool magaalada beledweyne ee iibiye raashiinka noocyadiisa kala duwan ayaa warbaahinta uga warbixiyey waxyaalaha sababay sare ukacani raashiinkan beledweyne waxay kaga yimaadaan dekada boosaaso berbera iyo muqdisho saddexaasay kagala yimaadaan waana raashiin aada u tayo sareeya sarakac aada u weyn baa jiro sababtoo ah sokorta waagii hore waxaa la iibin jiray soddon iyo siddeed hadda halkii u maraya laba iyo afartan kiishkii ariiska afar iyo soddon buu ahaa hadda waa shan iyo soddon waxaa kuu soo haray burka afar iyo labaatan iyo bar shan iyo labaatan buu ahaa haddana waa toddoba iyo labaatan iyo sideed iyo labaatan saliidoo kale waxay ahayd toddoba iyo labaatan iyo bar iyo sideed iyo labaatan wax ku dhow haddana waa kow iyo soddon sarakac aada u weyn baa jira badeecada raadiyo beerol waa ku dhowahay magaceedu waa axmed cali xasan kana mid ah dadka wax ku iibiyo magaalada beledweyne khaasatan dadka iibiyo raashinka noocyadooda kala duwan marka baqaarkan waxaan ku iibinaa raashinka iyo agabyada noocyadooda kala duwan ee dhankaasi cunnada la xiriiro raashinkan inta badan aan iibino noocyadiis kala duwan waxay noogu yimaadaan dhankaasi iyo caasimadda dalka soomaaliya ee muqdisho marka waxay nooga soo degaan dhankaas iyo muqdisho walaahi kolley caqabada haddaan kala kulannay ma arkin intaan raashinka iibinaynin laakiin soomaalima dhaxa caqabado waa ay kugu dhici karaan oo marar qaar waddooyinka ayaa xirmi karo oo raashinka sare u kacayaa ku yimaadi karo marka markii waddooyinku ay xirmaan oo kale ama xilliyada fatahaadada oo kale ama xilliyada roobaadka oo kale xilliyadaas ayaa dadka caqabada lagala kulmaa oo raashinkii wixii la iibinayay qiimihii wuu isbedelaa sare u kacaan ku yimid qiimaha raashiinka ee magaalada beledweyne ayaa la sheegay sababtiisa inay tahay hakad ku yimid gaadiidka keeni jira raashiinka gudaha magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan iyadoo durbana bulshadu ku nool magaaladaasi gaar ahaan kuwa danyarta ay walaac ka muujiyeen arrintaasi markaan dhegeyster kusoo dhawaada xubinta sarabka iyo suuqyada iyo weligeena saare cabdixuseen
kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada jowhar haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar la kala siisanaya qiimo lacageed gaaraya laba milyan toddoba boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanaya laba milyan sideed boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka doolar heerka qabashada ayaa la kala siisanaya toddobaiyo labaatan kun halka bixinta la kala siisanaya sideed iyo labaatan markana maciishada bariiska nooca loo yaqaana safaariga ayaa loorkiisa la kala siisanaya soddon iyo sagaal doolar halka haafkiisa la kala siisanaya sagaal iyo toban doolar iyo bar baastada nooca loo yaqaan intervel ayaa la kala siisanaya toban doolar sokorta loorkeeda ayaa la kala siisanaya afartan iyo laba doolar halka haafkeeda la kala siisanaya koo iyo labaatan doolar loorka burka ayaa la kala siisanaya sideed iyo labaatan doolar halka haafkiisa la kala siisanaya afar iyo toban doolar caanaha nooca loo yaqaano brimfita ayaa la kala siisanaya lix iyo toban doolar xubinta sarafka iyo suuqyada magaaladan waa naga inta markaana cayaaraha qabiir iyo saxafi ayaa tafaasiil ka bixiyey laba sababood oo kala duwan uu maxamed saalax u saxiixi doono heshiis cusub isbeddelka tababaraha ayaana laga yaabaa in ay dhinacooda u shaqayso maxamed saalax ayaa ka mid ah saddex xindig oo ay liverpool halis ugu jirto in ay lumiso xagaaga dambe iyadoo laba xindig oo ay kaliyihiin train alexander iyo virgin van inkastoo ay da-du sii weynaanayso ayaa haddana weli xidig iyo heer sare ahaa waxayna labadooduba ka ciyaari karaan booskooda maxamed saalax ayaa dhowaan shaki geliyay mustaqbalkiisa isagoo sheegay inuu ku jiro sanadkii ugu dambeeyey uu ku ciyaarayay maaliyadda kooxda kubadda cagta ee liverpool halka warkaasaad kala socotaan waa raadi haysanay juhar shabeellada dhexe soomaaliya markaana wararka dibadda dalka britain hay-adda saadaasha habada ayaa ka digtay in roobab xoogan oo la filayo in ay daan ay sababi karaan daadad soo rugmada qalqalna ku yimaada isku socodka gaadiidka iyo korontada oo deegaano badan ka go-i doono gudaha wadanka ingiriiska isbeddelka cimilada oo in muddo ahaa laga deerinayay ayaa u muuqda in saameynteeda aada loo dareemayo gudaha magaalada london iyo guud ahaan wadanka britain wixii arrimahaasi kasoo kordhaa wararkeena xiga ayaad ku dhagaysan doontaan insha allah guud ahaana waa naga intaa dhegaystayaal warka subaxnimo inaad haysanay